wasaaradda dib u heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ku guulaysatay in ay soo gabagabayso dadaaladii dhexdhexaadinta beelaha walaalaha ah ee horey uga dagaalamay deegaanada mandheere iyo galooleye ee ku kala yaala duleedka degmada jowhara wasaaradda iyo waxgaradka deegaanka ayaa ku guulaysteen in ay labada dhinac miiska wadahadalkaas ku keenaan qaar ka mid ah odayaasha labada dhinaca ayaa soo dhoweeyey heshiiskan la qaatay waa dal la-aan waa wax walba oo la waayo wax walbaa la waayo dagaal markii la helo dagaalku wuxuu suurtagelinayaa wax kasta oo la haystay ayaa meesha ka baxaya ay u weyntaha diinta maxaa yeele diintii lagu dhowrsanaa shale in lagu xadgudbay noqonaysaa oo ilaahay warkiisii iyo warkii rasuulka aan dheg loo dhigan marka ilaahay hanaga koriyo ilaahayna nooma soo celiyo taas maanta oo aan joogno maslaxadeedii inuu guuliya muxuu ahaa gobonimo laga gaaray oo lagu guulaystay insha allahu tacaala fadhiga sida uu yahay sida uunoo sheegaayo waxaan maanta marka ku darsanayna dardaaranka maana waxaan rabnaa dowladda hirshabeelle marka heshiiskan uu dhaqan galo waxaan rabnaa in laga soo saaro warqad oo rasmi laga soo saaro heshiiskaas uu ku qorantay ku caddahay iyo qodobadii lagu heshiiyey ciddii jibisana waxaan rabnaa markaas in tilaab laga qaado maadaama juhdi lagu bixiyey ciddii heshiiskaas inay jibiso isku daydo waxaan rajeeyay in tilaab laga qaado wasiirka dib u heshiisiinta iyo degmada iyo gobolkana waxaan uga mahad celiyaynaa heshiiskan say ugu maradhaliyeen iyo say ugu dadaaleen akhyaartana u mahad celihaynaa ayagana saas ugu soo shaqaysay oo isu sabartay oo waxyaaba badan isaga dhanka kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle oo qayba ka ahaa kulankan ayaa ku baaqay in ay wada qaataan nabadda heshiisiintii labadii tuulo ee maandheere iyo gololey waxaan u mahad celinaa alla subxaana wa tacaala waxaan u mahad celinaa labadu qabiil mooble iyo shiidle weli ay kala horkacaayeen shirgudoonku ahaayeen xumar abgaalo iyo buneste waxaan leeyahay aadaa u mahadsantiin waxaa gudateen waajibkiina waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaa wasiirka dib u heshiisiinta dowladda hirshabeelle sidoo kale madaxweynaha dowladda hirshabeelle alsayid cali cabdilaahi xuseen cali guudlaawe waxaan leeyahay dhammaan
gololey iyo maandheere runtii waxaa laga laga soo maray waxyaabo fara badan marar qaar waxaa dhicaysay in haweenadii lix saac la gaaro shan saac maalintii haweenkii o dhan la taagnaado waxa uu qiimaha badanna waxay ahayd oo la gaaray dhibkii dhacay o dhan gudaha in la xaliyey in maaragtay boogta aan korka laga salaaxin gudaha loo galay si saxa loo daawooday runtii wejiga koowaad maanta halkaan noo ogyahay qaybtan labaada noo furmi doontan insha allah waxaan ka rajeynaynaa sidaas si ka qurux badan annagana ka maamul ahaan ka xildhibaan ahaan oo labada deegaan ka soo jeeda waxaan ballan qaadaynaa inaan adkayno heshiiska la gaaray la dhaqangeliyo aan ka qayb qaadanno bulshada inay isdhex gasho insha allahu markii guud ahaan noo soo gabagaboodo waa ka heshiiyeen xaladhalayay noqdeen maantana ayagoo nabada isjiirnacaynin isu faraxsan ayay gobasha ku wada jiraan waxaan rabnaa saasoo kaleentood wixii ku dhex dhiman oo beelaha dhexdooda ku dhiman oo yar yarana oo xabeesa inay ayaga ku noqdaan dib ugu noqdaan annaguna ka mahari doonnae gacanaan ka sii doonnaa insha allahu tacala haddii alla yidhaaho